bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo shan iyo tobnaad tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir sali allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd suurat alxadiid aakhirkeeda aynu maraynay saddexda aayadood u dambeeya ilaahay wuxuu ka soo warramay inuu rasuul soo diray uu u soo dhiibay kutub xikmadda iyo nuxurka ay xambaarsanaayeenna soo xus rususha nuux iyo ibraahim buu cayimay iyo ciise bnu maryam oo kasii dambeeyey uma qafaynaa calaa aahaarihim birusulina waa rasuul badanoo kuwaa hore raacday waqafaynaa biciise bni maryam ayaanu raacinay baa ilaahay rususha hore wa aataynaahu linjiila wajacalnaa fii quluubi aladiina itabacuuhu ra'fatan waraxma ciddii markaa nebi ciise raacday qalbigooda ilaahay waxa uu yeelay ra'fatan waraxma dabacsanaan iyo naxariis dhexdooda ahaatay siduu ugu ammaanay rabbi dadka mu'miniinta ah muxamedun rasuulullah waaladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum marka nimankii xawaariyiinta ahaa waxyaabaha nasku uu ku xusay ay ku wanaagsanaayeen bay ka mid ahayd naxariista dhexdooda wa rahbaaniyatan suufinimona ibtadacuuha way iska dhambasheen buu lahay oo iyagaa iska abuurto a maamutay maa katabnaaha calayhim kumaanaan waajibinin ila ibtiqaa'a ridwaani illaahi raalli noqosho ilaahay bay ku doonayeen famaa racawhaa ma ilaalinin xaqa ricaayatihaa ilaalinteedii dhab tahay siday isugu waajibiyeen uma ilaalin fa aataynaa waxaanu siinay aladiina aamanuu minhum dadkii alla rumeeyey ee ka mid ahaa reer banu israa'iil ajrahum abaalkoodii wa kathiirun minhum in badanoo iyaga ka mid ihiina faasiquun ilaahay bay ka fogaadeen nasku markaa waxa uu xusay qayb waa qaybtaa wanaagsaneed ee naxariista lahayd ee xaq iyo wanaag ay ku wada socdeen isugu naxariisanaysa qayb kale iyaguna jiroo ciise un isba sheeganaya ama inay manhajtiisa diintiisii haystaan oo ilaahay uu tilmaamay laba arrimood inay isku dareen suufinimo ay abuurteen iyo iyagoo aan tii lafteedii ilaalinin intay wax isku waajibiyeen oo ay ka mid tahay cibaado badan oo ay ka mid tahay waxaan sharcigooduba sheegin oo ay ka mid tahay sawmacado iyo bahalay khalwooyinkii oo la galo buuraha iyo kuhuufta iyo godadkoo la iska galo adduunyada iyo dumarka iyo laga tago waxaasaa marka ay isku waajibiyeen iyagu waxay lahayn ibtiqaa ridwaan illaah allaanu raalli gelinayn laakiin tiina siima ilaalinin oo way kusii xadgudbeen iyana wixay isku waajibiyeenna way jibiyeen ceelahaasay lahaayeen marka ummaddan islaamka iyaga suufinimadaas iyo iyadoo laga dhexbaxa adduunyada maya looma ogola jibada noocan ehe liidata ee nimankaa nasaarada ee caanka ku ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa laa ruhbaaniyata fi lislaam wa ruhbaaniyatu ummati ljihaad aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam suufinimo ummaddan dhexdeeda ma jirto haddii jibba ay jirto qofkuu jiboonayo jihaadka xaggeeda hawla kaco inuu gidaar la yuurursado ama good la gala maahee meel baynu u baahannahay cid ku jiboota oo ka war keentee waa gaalada xaggooda taasuu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waa dhib runtii kusoo kordhay dadka muslimiinta ah waxaa dee waxaa baabka la idhahdo tasawufku wakhtiyadii dambe ee dadka muslimiinta ah inxiraafku uu ku bilaabmadeeh oo kolkii qiyaada alkhilaafa araashida khilaafadii dadka muslimiintaee tooseed wakhtigii ay soo gebagabowday ee mamaaligtu ay bilaabmeen iyo boqortooyooyinkii dadka muslimiintaa u talinayay ayaa waxay sameeyeen taraf badan oo maalkii iyo awooddii ay ku tasarufayaan dad badan baa soo baxay oo iyaguna odhanaya kuwaa waa inaynu cagsigooda tagnaa oo macnaha siday yeeleen si kasoo horjeeda oo adduunyada iyo xukunkeeda iyo maalkeeda iyo waxoo dhan aynu ka hadnaa iyagana markaa waxa usoo siibtay aragtidii ay usoo qadimeen nimankii mustashriqiinta ahaa ee yuhuudda ahaa oo runtii wax badan oo bidcooyina ah marka waxaasaa isku darmay dabeetana waa waxa ka ratibmay waxyaabo badan oo la qoray oo kutubo laga samaystay idan waxa ay ku badbaadi karayaan dadka muslimiinta ahay itibaaca diintooda ay raacaan lal ibtidaac laakiin inay dhambashaan oo iyagu waxay iska wanaajistaan oo laydhaa waxaas uu iska wanaagsanyay miyaanu diin ahayn miyaan ilaahay loogu dhawaanaynin saw khayruun maaha waxyaabaha noocaas oo dhana waa ka naska ilaahay nimankaa ku eedeeyey ummaddan waxaa wanaajin karaa wixii dadkii hore wanaajiyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo ummaddii toosnayd allana taasuu qur-aanka marar badan kolku faraya dadka itibaaca raacidda markuu ilaahay kitaabkan soo dejiyo namuudaj buu soo raaciyay tusaale tilmaamaya sida loo fahmayo loo camal falayo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qur-aankii iyo sida loo fahmayo iyo sida loogu camal falayo inta isagaa tusaale inoogu ah markaasaa ilahay uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir qofka inuun ilaahay iyo aakhiro rajaynaya kudayaasho wanaagsan baa nebi maxamed ugu sugan wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faintahuu qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum marka intaasoo dham waa nusuusta faraysa itibaaca idan markaynu shay ka diin dhiganayno alla aynu ugu dhowaanayno waa inaynaan odhanin hebel baa waxaan laga arkay sheekh hebel baanu saan ku aragnay caadaynoo ahayd oo weliga yaanu soo sidan yeeli jirnay waxyaabaa yaryare qofka usha boocda ku tukubaya uu daliilka ka dhigto maya kaa waynu iska daynaynaa qur-aan ma jiraa xadiis sugani ma jiraa labadaasi haddii aanay jirin waa la joojinaya sidaa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis qaacidaa buu inoo dhigay oo ah man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun islaamka iyagu waa noo kooban yahay oo aayaadkii iyo axaadiistiiba waanu haysanaa wuu noo dhammaystiran yahay qofka kusoo dara waxaan ka mid ahayn wuunoo lagu celinayaa waa lagu radinaya iyadood og tahay diintuna inay leedahay hawaabit iyo mutahayiraat waxyaabo sugan oo dee wixii nas uu sheegay ah iyo wax mutahayira wixii arrimaha adduunyada iyo masaalixda iyo horumarkeeda iyo isbedelada ku saabsan waxaasi sida dadka dani ugu jirteen dhibi ka imanayn unbaa la samaynaya laakiin wixii nas uu ku soo arooro yeelidiisa iyo ka tegidiisa waxba lagama bedelayo ilaahay baa waxau ihi tabaaraka wa tacaala isagoo la hadlaya ummaddii u yeedhaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow ittaquu allah ilaahay ka cabsada waa waxaa laydin fara yeelo waxaa laydin diiday ka taga waaminuu birasuulihi rasuulkiisana rumeeya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo rusushoo dhan khatimay yuutikum ilaahay wuxuu idin siin doonaa kiflayn min raxmatih laba qaybood oo naxariistiisa ka mid ah laba qaybood oo naxariistiisa ka mid ah wuu idin labalaabaya wa adcaafan mudaacafa wayajcal lakum wuxuu idin yeeri doonaa nuuran tamshuuna bih iftiina ku socotaan adduunyadana xaqood raacdaa waa iftiin wax cidhiidhigaad ku jirtaa ma jira iyo shaki ah aakhirana jidka siraad marka aada dul marayso iftiinkaasaad ku dul maraysaa ay mu'miniintu ilaahay baryaan inuu dhammaystiro ay leeyihin rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wakfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim marka waa siraad laga helo xaqa markaad doonaysa inaad siraadatood laydhiso halka laga laydhinayaa waa halkan ee laga istimdaadaya laga qaadanaya laakiin warshadaha adduunyada iyo korantooyinka maaha wayakfir lakum ilaahay baa idiin dhaafi wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariis nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay saddex qof in ajrigooda loo labalaabo labada kale addoommay ahaayeen laakiin midi waxa weeye qofka ahlu kitaab ka mid a yahuudi iyo nasaaradii ee rasuulkiisii rumeeyey kitaabkii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay soo saaray rumeeyey iyo qur-aanka laba jeer baa loo laablaabaya waxaa kaluu xusayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tusaale bixinaya ummadeennan iyo ummadihii hore ku saabsan innaga iyo ummadihii naga horreeyey yahuudiya nasaara tusaalehen wuxuu ka dhigan yahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam nin shaqaalo diray oo yidhi yoom ka shaqeeyo intaasoo mushqaada baa leedii qolaa markii ay ilaa duhurkii shaqeeyeen unbay abraareen way ka dhaqaajiyeenoo waxay dhana laguma hadleeyo shaqada ah waxalla wixii mushqaadaad masiin laydna iska hayso waaya qolo kaluu diray bal idinku yoomka dhammeeyaoo dee mushqaada wada qaata buuri belaa u baxdoo casarkii gaabnaa markay marayaanubay gacmaa taageen may annaganana laguma hadleeyo casarkii oo siiba gaabtuu qola saddexaad diruu yihi yoomkii oo dhan idinkaan idin siinayaa dhammaystira waayahay bay idhaanoo kuwii baa la gebagabeeyey mushqaadii oo buuro ana qaatay marka kuwaa gebagabeeye waa innaga buuri labada ka dhacayna waa yahuud iyo nasaara idan waxa ay ka dhaceen amarkii ilaahay iyo tilmaantiisi iyo siday aakhiro janno ku heli lahaayeen ummadanna kuweeda wanaagsane nebi maxamed ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam waa kuwaa labadii yoome kuwii hore qaatay allah inaga yeelo liallaa yaclamabaa ilaahay uli si aanay ogaanin ahlu kitaab kuwa kitaabka alihi macalaadu mararka qaarkood bay sila iyo tawkiid noqotaay oo aanay nafyigii keenin liyaclama ilaahay waxa uu siinayaa nuur dembi dhaaf buu siinayaa ajri labalaaban buu mu'miniinta siinayaa liyaclama liallaa yaclama ay liyaclama si ay u ogaadaan ahlulkitaab kuwa kitaabka la siiyey allaa yaqdiruuna inaanay waxba hay inaanay haynin calaa shayin waxba min fadli illaah ilaahay dheeraadkiisa inaanay waxba iyagu gacanta ku hayn ilaahay qofkuu doonayo u ballaarinayo oo cidduu doonayo uu fadilayo oo cidduu doonayo waxyigiisa ku soo dejinayo si ay taa u ogaadaan fadligu wa ana alfadla biyadi illaah dheeraadkuna ilaahay gacantiisuu ku jira yuutiihi man yashaa cidduu doono ayuu siinaya wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay dheeraadkiisu wuu weynyi nimankan dhaabadda idin dhigay idin dhaadanayo sheegsheegaya inay iyagu kutub leeyihiin oo xaqiiqada arrinka ay hayaane beeraha qadimaya kuwa ha ka dhegaysanina waxba ilaahay baa fadligiisa haya ilaahay baa idin labalaabaya ajrigoo dambi dhaafka idin siinaya siinaya oo idin badanaya marka addoommaha ilaahay waxa uu farayaa inay ilaahooda ku xidhnaadaan iyo xaqa uu soo dejiya nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam oo cid kale ay diin moodaan aanay jirin iyaga diin marti looga yahay oo diintii miidda ahayd ee saafiga ahayd ee aan sillanayn iyaga ahay waxaa kaloo dhan waa la xarifo la bedelay suuraddan la idhaahdo suuratu lmujaadala waa suuraddii sideed iyo kontonaad labiyo labaatan aayadood weeyaan toddobiyo kontonka suuradooda dambe ayaa iyada ka bilaabmaya marka suuraddan aynu soo dhaafniyo jufqad samic suuradihiisan sagaalka hayba waa wada madani oo dhammaantood waxay ka wada hadlayaan tashriicaadka iyo axkaamta ilahay ummaddana u jidaynayo suuraddu waxa ay ka waramaysaa afar arrimood oo ummadi ummad ku noqoto iimaanka wanaagsan akhlaaqda fiican adaabta hufan iyo aqoonta sarraysa oo la odhan kara saddexda kaleba iimaankaa wanaagsan bay soo hoosgelayaan haddii dadku ay iimaan wanaagsan yeeshaan oo iimaankii saxda ahae la doonaya fa in aamanuu bimithli maa aamantum bihi faqad ihtadow nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa haddii sida asxaabtu ayla rumeeyeen oo kale dadku ilaahay rumeeyaan oo manhajkooda ay haystaan way hanuunayaan iimaankuna waa kaa laynoo tilmaamay adabtiina waa la helaya akhlaaqdiina waa la helaya aqoontii wanaagsanaydna waa la helaya suuraddu afartaasay ka warramaysaa markaasaa iimaanka fiican ay ka hadlaysaa waa ka qofku uu kala garanayo alwalaa walbaraa cidduu xidhiidhinayo iyo cidduu goynayo suuradda aakhirkeeda ah laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah ilaa aakhir ilaaya waa imaankii fiicnaa markaasaa la helayaa adaabtii wanaagsanayd oo la xidhiidha adaabtii faqa iyo adaabtii fagaaraha iyo adaabtii fadhiga intaba ka hadlaysaa suuraddu iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee nebiga lagula noolaanayay calayhi salaatu wasalaam ee qoyska lagula noolaanayay intaba iyo aqoontii saraysay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ee darajooyinka lagu gaarhayay suuraddu sababta ay kusoo degtay waxay ahayd gabadh la odhan jiray khawla bintu saclaba asxaabta ka mid ahayd ayaa saygeedii uu ka dihaartamay dihaarkuna hab aynu waxu furna maaha laakiin waa hab carabtu ay isu furi jireen berigii hore oo dalaaqooda iyo furiinkooda ahaa furiin loo yaqaanay islaamkuna uu xaaraantinimeeyey waxa ka laasimaya ama ka sugmayana aayaadku ay sheegi doonaan waa ninkoo gabadhiisa ku idhaahda anti calaya ka dahri ummi dhabarka hooyaday oo kala dhigatay ama dhakada hooyaday ama lugta hooyaday fuqahadu siday ka waramayaan cid aan gayaankiisa ahayn oo dumarka maxramkiisa ah mid ka mida ayuu ku shabahay ayuu hooyadii ayuu markaa ku shabahay afadiisa dhabarka walaashay oo kale dhabarka inantayd oo kale xubnaha muhiimka ah jirkeeda ka mida mid ka mida ku shabahay ninkeedii oo aws ibnu saamit la odhan jiray ayaa halkaa wax mariyey waxay leedahay markaasuu yar baxayoo qoladii uu la sheekaysan jiray buu halkaa suuqa kula soo yar sheekaysto wuu soo noqday oo dabeedna waaba ila haasaaway isagoo galmaya wax doonaya sutidaan u qabto oday buu ahaa xaggaasaan isaga tuuray dhar baan gabarh ka ammaanaystay aan macnaha yar nadiif bidayey nebigaan u tegay calayhi salaatu wasalaam aniga oo fatwadii iyo dee cilmigii masaladan la xidhiiday doonaya markii nebiga ay u sheegtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waxaan u arkaa inaad ka xaraam noqotay oonad xalaal u ahayn ama aad ka furantayba maadaam shaygan furiin loo yaqaanay wax xukunahoo dambe oo qur-aanka ku sugan ama waxigana aanay soo degin halkii horunbuu mariyay dee ka furantay buui marka qof fasiixada bay ahayd hadalkiibay ku celisay nebiga isna wuu ku celi way ku celisa wuu ku celi markaasaa erayo qaaliya bay leedahaoo miisaamadoo ka ay ka muuqanaysa laxajalada reerkeeda ay u qabto markaasaa waxay leedahay akala maali wa afnaa shabaabii wa nasartu lahu batnii xataa idaa kabirat sinii wainqataca waladii daahara minii allaahuma inii ashku ilayk ninkani adduunyadaydii wuu cunay wixii aan xoolo lahaa dhallinyaronimadaydayna wuu cunay calooshaydii waan u sarrifoo ubad baan u labay kolkii aan dhalma daayey ee aan weynaaday ayuu iga dhaartuu doonaya inuu dayaco alla wadaan kuu cabanaya ubadka haddii aan isaga u dhiibo way dayacmi oo hooyay waayi haddii aan anigu hayana aabbay waayo way gaajoonoo wuxuu soo shaqeeyey waayo marka ilaahay baan xal ka sugaya oo iska fadhiisata malagii oo ka tuurayaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waxyibaaba soo degayba suuraddan qaybteeda hore ama suuraddanaa soo degtay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu islaanyay ama qoyskii xalkiinii la keen xalkuna waxa weye sida suuradda bilowgeedu uu sheegayo inaad addoon xorayso addoon ha xoreeyo addoon ma haystaa uu xoreeyo maya bayte wax addoona ma haysto waxa ahay marka haddana uu nebigu sii su-aalay laba bilood ma soomi karaya waaba oday gaboobay bayt haddaa lixdan kal miskiin wax ma siin karayaa maya mabahayo wuu faramaran yahay haddaba annagaa xoogaa raashino siin doonee inta aada u qaadid anna in kalean ugu kordhin bayti islaanta loo baahanya waa taasoo kale maaha mid ninku markuu xaggeeda sii eego horay shandadeeda kasii qaadanayso ilmaha yara mujadee xool ku jira sii tuuray ninku waa inuu xaaska laxajeclow yeesho gabadhuna waa inay laxajeclow yeelato waayo gabadhi nin la-aan ma noolaanayso ninna gabadh la-aan ma noolaanayo waa sunne macruufo caalamkuu ku socdo oo ilaahay ku tarminayo basharkan huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun wa antum libaasun lahun wax xaqiiqo jirta weye wuxunaad ka soo qaadaa mar haddii dhar la sheegay dee qofkoo dharkiisii dhigay dadkoo dhan way eegayo waa lala yaabiyo waa qaawanyi muriyo gacan buu u baxay sidaasaa dabadeedna xalkoodii uu noqday intii raashin ahaana iyada iyo nebigaa bixiyey sidaasay dabeetana iyadu qiilkii iyo qawigii iyo diintii iyo daliilkiiba ku raadisay odayguna oday neerfisoo iska cadho badanoo dee gaboobay buu ahaabay lahayd halkiisi isagoo iska fadhiya arrimihii o dhan soo dhammaysay waxayna uu kusoo dego dadkii o dhan uu ka faa'iiday ayaa ay soo noqotay caaisha radia allahu canha iyadoo ka yaabsan ilaahay cilmigiisa iyo maqalkiisa xeesha dheer waxay leedahay ilaahay cilmigiisu waa maqalkiisu waa ballaadhanyi sawd iyo cod dhaafayaana ma jiro islaantaas su-aalaha markay nabiga weydiinaysay calayhi salaatu wasalaam aqalka dhinaciisay fadhiday in yar gidaha wuxuuna noo dhexeeyey uun sarabkaa yar baa noo dhexeeyey erayadeeda in badan baanan ama barh baanan maqlaynin bay ilahayna waa sidan uga jawaabay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu berigii dambe maalin buu soo maray islaantan kolkaasaa dabeedna uu dhegraariciyey madaxuu hoos ugu dhigay ninbaa la hadloo waxau ihi cumarow raggii waaweynaa iyo akhyaartii iyo madaxdiina way kula socdaan aduguna maantao dhan islaam baad noo joojisay halkan oo aad ka dhammaan laadahay ninbaa canaantay islaantan miyaa taqaanaa buui waa islaan ilaahay dhegayste siduu cumar u dhaafayaa buui islaantani waa islaanta uu ilaahay halkaa ku tilmaamay suuratu qad samic bilowgeeda ee ilaahay ui qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha marka haddii aan igu wadi lahayd oonan joojin lahayn salaaduun baan soo tukan lahaa kolba waan dhegaysan lahaa buui leannahu kama dhaqaaqayo qof ilaahay qadariyey anugu ma fudaysanaya bule marka sababtuna taasay ahayd bahalkan bihaarka la idhaahdo ama erey ficilka noocaas waxaan leeyahy qowlka noocaas inuu xaraam yahay aayadda ayaa xusi doonta macnaha maaha wax mashruuce waa muxaram inuu gabadhu xaaskiisii ilaahay u xalaaleeyey qofkan inuu idhaahdo xaraam baad iga tahay ama dhabarka hooyaday waa wax xaraam ah weeye sida aayaddaba ilaahay suuraddaba bilowgeeda uu ku xusay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran wax xaraam weeye waxay axkaamta ka ratibmaysa waxaa kamid a ama waxyaabaha ka dhalanaya gabadhii inuu u tago waa xaraam weeye ilaa uu kafaaro guto sidaynu ku arki doono aayadda waxyaabaha ka dhalanaya waxaa kamid ah in kafaara guduu bixiyo saddexdan aayaddu ay sheegtay midkooduun waana waxyaabaha kasoo baxaya maarad ka dhalanaya bismi illaahi araxmaan iraxiim qad samica allahu rabbi waa maqlay qowl alatii gabadhii hadalkeedii alatii taasoo tujaadiluka fii zawjiha saygeeda ayay kugula doodaysaa kama furiday leedahay iyadu nebiguna waad furantay buu leeyahy furiin muu samaynin ninku laakiin bihaar buu sameeyey bay leedahay wa tashtakii ila allah ilaahay bay u cabanaysaa wallaahu yasmacu ilaahayna waa maqlayaa taxaawurakumaa isku celcelinta hadalkiina doodda idin dhex maraysa ee iyana ay qancilaada ay soo taagan tahay iyadoo reerkeeda laxa jecla ay ka hayso adiguna aad ku adagtay masaladu say ahayd ilaahay wuu maqlaya ina allaha samiicun basiir ilaahay baa wax walba maqlo wax walba arkaya xukumkiibaa ilaahay uu bilaabay aladiina ragga yudaahiruuna ka dhaaranaya minkum iyaga oo idinka idinka mida min nisaa'ihim dumarkooda kuwa iska xaaraamtinimaynaya ee waxaa dihaarka la idhaahdo samaynaya maa hunna dumarkaasi may ahaanin ummahaatihim hooyooyinkood may ahaanin ninkan gabadhiisii ku leh dhabarka hooyada oo kala adigata dee hooyadii maaha hooyadii meel halkaasi bay joogtaa ama way dhimatay ama way noos hooyadiina waa mid tanna waa mid waa been bay sheegeen weye in ummahaatuhum hooyooyinkood may ahaanin ila laa-i waladnahum waa kuwii dhalay hooyadii dee waa tii dhashay wey taasaa hooyo u ah ee waa hadalna yidhi karin wa inahum iyagu layaquuluuna waxay ku dhawaaqayaan munkaran wax xaraam ah oo min alqowli hadalka ah wazuuran iyo dembi wax la diido oo hadal ah iyo dembi ayaa ka soo yeedhay oo dhawaaqoodii noqday xukunkiisa halkaasu xaraam ku noqday inuu galmadeeda iska xaraamni yeelo iyo mucaamaladeeda waxay lahay u xaraamtinimee maya yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik waxay lahay u xalaaleeyeen in la xaraamtinimeeyo maya wain allaha ilaahay la cafuwun kii cafis badan weeye kafuurun ee dhaafa dembiga markaa qofku hadduu towbad keeno waa laga cafiyaya ilaahay baa ka dhaafaya jaaniska allaha ka faaiidaysa waladiina yudaahiruuna kuwa ka dhaaranaya waxaynu u leenahay ama iska xaaraantinimeynaya dee erey af soomaali muwaafaqsan baynaan uhayn maadaama aynaan isticmaalinba aynaan sidaa waxba u furin kuwa dumarkooda iska xaaraantinimeynaya uma yacuuduuna limaa qaaluu wixii ay ka dhaarteen ku noqonaya ilaa limaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen bay ku laabanayaan muxuu yidhi dee wuxuu yidhi waxaa u dhowaan maayo buui ama waa iga xaaraam dhabarka hooyadoo kale iga tay hadalkiisu saasuu ahaa kii kumuu egaanine wuu ka baydhay oo iska sii haystay kuwa iyagaa fa taxriiru raqaba qoor xoraynteed baa waajib ku ah min qabli an yatamassa intaana istaabanin intaan wax kalma ahay dhicin ama muqadamaat ljimaac jimaaciya waxyaabaha ka horeeya intaanay dhicin waa inuu qoor xoreeyo daalikum kaasaa tuucaduuna bihi laydinku waaninaya ilaahay boqorka ahaa ee isagu wax walba ogaayo waxay ku hagaagayaan baa idiin sheego idin waaniyey wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay baa waxaad samaynaysaan xogagaal u ah cilmigiisu wuxeel dheeriy waxba ma seegaan qofku wuxuu yidhi iyo wuxuu isweydaarinayo iyo wuxuu ka been sheegaya waxaa saxaynta oogi waa mushkilad jirta ayadda nooc tahdiidaa ku jira oo waxay iska dhacda had iyo jeer raggu intay erey yidhaahdaan markuu murugoodo isagoo doonaya inuu islaantii soo ceshado inuu isku dayo inuu waxyaro suubiyo si qiil loogu helo maya alla waxa uu ku leeya wallahu bimaa tacmaluuna khabiir qofku si aanay arrinku xaraam uga noqonin ilaan fatwadu jawaabteedu waxay noqonaysaa un su-aashu siday noqoto su-aasha kolba sida loo dhigayo qowlku siduu noqdaa la weegaya marka hadduu qofku ka been sheego su-aashii fatwaduna way leexanaysaa gefkana ka waxqariyaa leh faman lam yajid qofkaan helin adoonta adoonkaa la xoreynaya xukman aw xaqiiqatan bay ka dhigantay xaqiiqanimu u waayo waaba sida imika oo kale oo dee addooma ma hayno ama xukman buu u waayooo addoon dee guri karaysa ayaan lahayn ama xukman buu u waayo kaashba uma hayo uu ku soo iibiyo fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xidhiidhsan ayaa waajiba fa yajib calayhi siyaamu shahrayni mutataabicayn oo laba isku xidhiidhsan laba bilood min qabli an yatamassa intaanay istaabanin ka hor galba waa xaraam jeeroo kafaara gudkani dhammaado haddii sagaal iyo konton habeen uu soomo dabeetana maalin khiyaarkiisa isaga afuro lixdankii wuu soo bilaabaya laakiin wixii cuurdaaray isagu kama kala goynayo tirada faman lam yastadic qofka aan karin qofka kari waayo soomka ama xanuun baa haya ama sida ninkaasoo kale daabaa haysa uu kari waayo fa idcaamu sittiina miskiina lixdan miskiin inuu wax siiyo oo raashimo oo mashruucu wixiisu noqdo ha laga faaidaysto waxa laga cunee ayaa waajib ku ah lixdan miskiin lixdan miskiin unbuu dharginaya iyagu inay israacraacsanaadaan oo isku xidhiirsanaadaan masaakiinta quudintooda nasku ma shardiyin kolbaa barh baa la siin karaa laakiin lixdan unbaa muhiima raashinkooda in la siiyo inay hal waqti dhargaan ama mid walba galaan la siiyo dalika kaasaa laydin daalika kaasi waxa uu ahaaday wajaba calaykum wajaba calaykum dalik ama awjaba allahu calaykum dalik lituuminuu billaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa si aa u rumaysaan oo xukumka ilaahay oo la raacaa waa alle iyo rasuulkiisa la rumeeyey iyadoo aada diidaana waad ka gaalowday wa tilka xuduud ullah taasi waa xeerarku ilaahay idin dhigay iyo nidaamka uu idiin soo dejiyey walilkaafiriina cadaabun aliim kuwa gaalooba cadaab kulul bay leeyihiin cadaab kulul macnaa cidda ka gaalowda ilaahay sharcigiisa diidee ku dhaaqmi weyda xukumkii markaas sidaasuu noqday waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu cawdkaas culimadu macnayaal dhowray ku sheegeen oo qaarkood waxay leeyihiin alcawdu alcazm cawdku waxa weeye inuu go-aansado islaantii inuu iska haysto qowl kale wuxuu leeyahy alimsaak waa haysashada go-aanka mahe waa haysashada inuu gaadho qowl saddexaad wuxuu leeyahay cawdkani waxa weeye alcazmu cala alwad inuu islaantii gelmadeeda go-aansado qowl kale waxa uu leeyahay takriiru lafdi alaaq qowlka saddexaadood mala odhan karto waa ka ugu yaro dhowdhow waxa weeye uma yacuuduuna limaa qaaluu islaantii uu ka dhaartay buu iska sii haystay wuu ku noqday ilaan kolkii hore dhaartu waxay iska xaaraantinimayntani waxay sheegaysa inuu ka dhaqaajinayo kamuu dhaqaajinina wuu iskaga laabto wuu iska sii haysta oo muu furin oo waxay ahayd haddii uu doonayo inuu ka tago markuu iska xaaraantinimeyo inuu dalqadna raaciyo way ka furmi lahayd kafaaradani ma timaadeen hadduu doonayo kolka dambe haba soo ceshade marka cawdkani waa iyadoo uu iska sii haysto marka kafaaradaasaa ku waajibaysa kafaaradaasina waa murataba laa mukhayara macnaheedu waxa weeye khiyaaru male inuu kala horhoraysiiyo iminka addooma ma jiraan laakiin qofkii awoodaya labada bilood baa laga maarmaana kal hadduu dhaarta noocaana sameeyo haddii aanu karayninna waa lixdankan miskiin laakiin iyadoo uu karayo maya uma guuri karo xagga dambe marka dee waxaad ka akhrisan karaysaa kutub alxadiid wa kutub alfiq hada albaab min lawai min lawaaxiq annikaax nikaaxa waxyaabaha soo raaco ka midi iilaaga dihaarka iyo talaaqa ciddada nafaqaadka waxyaabahaasi nikaaxa ayaa lagu daba qoraa had iyo jeer o aad ka raajici karaysa axkaamtiisa dheeraad ina aladiina kuwa buu ilaha yidhi yuxaaduuna allaha warasuulah ilahay rasuulkiisa khilaafaya kubituu waa la halaagay kamaa kubita aladiina min qablihim kuwii ka horreeyaba sidii loo halaagay ummado hore halaagsamo calaalla ay ku dhacday ilaahay iyo rasuulka cidda khilaafta ee ka dambayn weyda iyaguna halaagaasay leeyihin ayan kaanuu cidday doonayaan ha ahaadeen waqad anzalnaa waxaanu soo dejinnay buu ilaha yidhi aayaatin bayinaat aayada cadcad oo dad wuxuu ku horumariya wuxuu ku halaagsamaba u kala sheegay ummadda walilkaafiriina cadaabun muhiin gaaladu waxay leeyihin cadaab dulleeya ilaahay baasaa ugu celcelinaya tabaaraka wa tacaala yowma maalin nebi maxamed ow xus yabcahuhum allahu jamiican ilaahay uu soo wada saari doono khalqigoo dhan cidina ma libdhayso fa yunabi'uhum bimaa camiluu wixii ay sameeyeen buu u sheegaya wixii ay sameeyeen buu u warramaya waa xisaabtii axsaahu allaahu wa nasuuhu axsaahu allahu ilaahay baa koolay wa nasuuhu iyaguna way laaway dabeetana amakaaga iyo ashqaraar bay ku noqon waxallo wixii la qoray kulla sakiiratin wa kabiiratin kolka lasoo hordhigo waa inay dhabanaha isku dhaca yidhaahdaan ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا هل لو حيسميين با كمبيوتر كيلا إلا قصوا صار بعدين والبطاريخ بيحيو ويشهودي سيسكلا والله على كل شيء شهيد إلى هاي وحلب وكمر خات حركة مقر صوما ألم ترى ميانا دركين إن الله يعلم إلى هاي وغانا يما في السماوات وما في الأرض سموين كيلو كباوحة كسوغا وحا كسوغا waxay doonayaan ha ahaadeen miyaanad ogeyn waaba abuuro isaga arsaaqaya oo maamulaye sideeba ayay uga baxsan karaana ma aanu ogaan karaynin maa yakuunu ma ahaanayaan min najwaa kuwa faqaya halaatatin saddex ma ahaanayaan saddex faqaya maa yakuun maa yuujad min najwaa dar faqayaa ma jiraan kaanadu haddii tii taamada ahayd laga dhigay bimacnaa wujida maa yuujad najwa alaaa saddex faqayaa ma jiraan ilaa huwa raabicuhum waa ka afreeya walaa khamsatin shani ma jirto faqaysa ilaa huwa saadisuhum waa ka lixeeya walaa adnaa min daalik intaa wax kasii yar saddexdaa wax kasii yari ma jiraan walaa aktara iyo wax ka badan lixdaa ilaa hadday jiraan huwa macahum wuu weheliyaa ilaahay waa bilcilmi waxba kama libdhayaan aynamaa kaanuu meel kastay joogaan bad iyo beri iyo cir iyo dhul iyo meel qarsoon iyo meel muuqata aynamaa kaanuu meel kastay joogaan ilahay cilmigiisaasuu xildheed iclam ana calayka riqaaba in ilaalintii ilaahay iyo ishii rabbi ay ku hayso ogow oo aanad guri ku libdhayn oonad suuq ku libdhayn oo meel kastoo aad maraysaba ilaahay uu ku eegayo ku daalacanaya rabbi tabaaraka wa tacaala qofka muuminka ay kolka macnaha aayaddu ay sheegayso uu helo cinda dalik يحصل الإحسان في العبادة وقت قاسو إحسان في العبادة أي سمين كريا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم ينبئهم طبعا وحيدين ورمي لك حسابين دونا بما ثم ينبئهم تسكوح كحسابين يا بما عملوا يوم القيامة وحلا وحي عمل سنيين ودم أيو لها كحسابين إلا وارك يوغاي إن الله بكل شيء عليم لا إلا وحل بأكسون فكتها معنى دعا وي لابد تتأدب مع الله إلها بقر كوانت كي نفسته قفيو ها إسكي يجنون إنسان ها إسكي يجنون مرح رعضة ha iska eegin w cidd aad u shaqaynayso ha iska eeginuun ciddii aada isleedahay malaha fadeexad baa kaaga iman kartaa macanaan laakiin ilah ha iska eeg ilaha boqorkaa iska eeg daraajin aada u weyn wey waa sida edabta wanaagsan addoonku ilaahaysa boqorkaa kula noolanayo alam tara miyaanaad arkaynin ama ogeyn ila aladiina nuhuu kuwii loo diiday cani najwa faqa waa nimankii yahuudiyeeda faqa loo diiday uma yacuuduuna waxay u noqonayaan limaa nuhuu canhu wixii loo diiday bay u noqonayaan ويتناجون وحيكون فقيا بالإثم الدنب والعدوان حد قدب ومعصية الرسول إيا النبي قالوا عن صيره ولا ديره إما يهود بقى أنا هشيس لقى النبي عليه الصلاة والسلام ومدى إسلام كان شك قال لقى إلى إن وحي مؤامرة هذا لقى إلى عليه أمني إن لقوة النور هذا إسنبت قليل ما كنا من ابتلا يسوي بشر كقيلها الصنع يسوي لما كاسي كل كسوق هذا اللي ينادى مشاريع هذا اللي صمره afar ka mid a ama dhowr ka mid intay isu gacan haadiyaan ayuunbaa qofkaa muslimkee suuqada soo maray inna la eegaa afkana waa la isa saaraa macnaheedu waa maxay hal la dila unbaa laga fahmaya haddii kolkaa intoo qof eeg eegtaan oo afkana isa saar saartaan dee waxba kuuma hadhin qofkii wale meeshaa maraaba dib buu usoo cararaa nimankii armay ku ikhtiyaalaan oo ay ku dilaan waxaa dhacaysa mararka qaarkood nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay u yimaadaan wayba habaarayaanba rasuulkan telefoonkii ilaahay uu ku xidhanyo loo waxyoonaya habaaraya oona har u jiidayn assaamu calayk geeri dushooda ha ahaata bay leeyiin geeri dushaada ha ahaato iyagoo iska dhigaya inay meesha laam ku dareen ay yidhahdeen assalaamu dabeetana caaishoo dhagafiiqnayd baa maqashee waxay tidhi assalaamu calaykum walacnatullaahi allaha idin nacdalo geerina dushiina ha ahaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi caashay foolxumada iyo isxumaynta ilaahay ma jecla macnaha waxba ha caytayn buu leeyahy waxay yidhaahdeen miyaanad maqlaynin bay tii dee anigu waxa aan idhi miyaanad maqlayn ayuu ku yidhi aniguna wuxuunaan idhi buui waan usoo gaabiyey adu waad balballaadhisee waxaan idhi buui wacalaykum markay iyagu idhahdeen assaamu calayk anigu waan maqlayo cid igama hoos tusina laakiin waxaan idhin buui wacalaykum idinkana dushiina ha ahaato wacalaykum waa khabar mubtadihii go-an yahayoo wacalaykum usaamuun wey idinkana dee kaasoo waxaad tidhaahdeen balla idin idintaasaan idhi buui nabigu calayhi salaatu wasalaam ogowna in ducadeenna ama habaarkeenna loo aqbalayo laakiin habaarkooda aan laynoo aqbalayn ninkuu nebi habaaro waa kaw laakiin gaal ninkuu habaaro looba aqbali maayo taana ogow ilaahay baa waxau ihi uma yacuuduuna limaa nuhuu canhu faqii loo diiday u noqonayaan wayatanaajawna waxay ku faqayaan bilismi dembi waalcudwaani wa macsiyati arasuuli waidaa jaa-uuka markay kuu yimaadaan xayowka waxay kugu bariidinayaan ay kugu salaamayaan bimaa lam yuxayika bihi illaah waxaan ilaahay oo kugu salaamay salaam wanaagsan unbuu ilaahay ka heli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin habaarkan iyo hiifitaankan maya wayaquuluuna waxay odhanayaan fii anfusihim gaar ahaantooda iyagoo isu qancinaya isu sheekaynaya waxay leeyihiin lowlaa yucadibuna allah oo ilaahay miyuu inagu cadaabo bimaa naquulu waxaynu leenay haddii uu nebi yahay soo inagan habaarnay caynay maxaa ilaahay noo cadaabi waaye waxba maynaa noqonin sow maaha dee nebi maaha karaamo iyo duca toona male kol haddii waxba inagu dhici waayeen iblaysku waa isqancintu u laqimay xasbuhum jahannamu naar taasaa ku filan taasaa ku filan baa ilahay wy yaslownahaa way geli fa bi'sa almasiir meel loo noqdana iyadaa uxul arrinkooda halkaasuu ku ururay marka wa alyahuudu fi lqur'aan suuraddan iyo suuradda ku xigtaaba waxay noo waramayaan muuqaalka yahuudi leedahay qur-aanka dhexdiisa oo aan runtii ka hadhin markuu qur-aanku nimankan la hadlayay bal suuratu albaqara bilowgeeda ah juska hore si toosaa qur-aanku ula hadlaya yaa bani israa'iila yaa bani israa'iila kuwa wakt ficiladaa qur-aanku uu ka warramayo sameeyeyna waa kuwii berigii hore tegay rawxay haddana iyagaa si toosa loola hadlaya macnuu waxa weeye waanay tanaasulin bartii aabbayaashood bay ka hayaan xadhigga oo ay ka garaacayaan kuwan imikana halkiibay ka hayaan marka cudurkay kuwaasi qabeen iyo cadaawaddii halkiibay taallaa oo aanay runtii dee dadka muslimiinta ah inaba u yaraysanayn laa yarqubuuna fii muminin ila walaa dima haddaba dadka muslimiinta abaa ilaahay uu adaabta wanaagsan ee ay ku wada noolaanayaan bulshadoodana ay kula noolaanayaan ee xishoodka iyo cifada iyo dhowrsanaantu ay ku jirto ayaa halkan ilaahay uu kaga waramay waa adaabta faqa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow idaa tanaajaytum markaa faqaysaan falaa tatanaajaw ha ku faqina bilitmi dembi godada alla ka gashaan walcudwaani colaad dadka muslimiintaa u qaadaan iyo nacaybshiyaa isku abuurtaan oo macsiyat rasuul rasuulka oo caasidaan oo dariiqiisii ka baydhaan watanaajow waxa a ku faqdaan bilbiri samaha wataqwa alla ka cabsiga waataquu llaha ilaahay ka cabsada alladii ilayhi tuxsharuun ilaaha la idin hor keenayo qiyaamaha ee isaga isa soo hortaagaysaan ee idinka xisaabinaya faq iyo fagaaraba wixii alla timaadeen ilaaha ah ka cabsado ka mildhaaba inama najwa faqa waxaa la idhaahdaa min ashaydaani buu ka yimaadaa faqa kiisa xun dabcan faqa mid waa lasoo diiday midna waxa la watanaajow faqa marka inama najwa ash waxa ay ka dhigantahay waa cahdi dihniya waa faqa xuna lasoo eedeeyey inama najwa faqa noocaasee liitaa ee lagu faqay saddexda arrimood ee aayadda hore soo diiday min ashaydaani buu ka yimaadaa liyaxzuna aladiina aamanuu dadka muminiintaa si uu murugeliyo walaysa bidaarihim shay-an waxba kuma dhibayo shaydaanku mumina la rumeeyey shaydaan waxba yeeli maayo ilaahay baa uga hilinaya ilaa biidn illaah ilaahay oo u qadara ama garta mooyaane markaasubuu wax yeeli karaa wa cala allahi rabbi dushiisa falyatawakal ilmu'minuun dadka alla rumeeyey ha tala saarteen ilaahay sidaa wey hadday dad meel ku ururaan oo dadka kale ay iska ka gaagaabsanayaan hadalka ama guri ama meel gaara ay u baxaan waxa ay hayaan ayay ku xidhantahy hadduu wax wanaagsan yahay oo sida kaa qur-aankuu dhiirigeliye fiican ah waa wanaagsan yahay fadhigooda iyo foqooduba waa mid laga raaliyahy haddii laakiin waxun uu yahay oo aan banaanayn fadhigaa iyo faqaas iyaguba waa xaraam sida ilaahayba halkaa uu ku tilmaamay falaa tanaajaw biاlimi wاlcudwaani wamacsiyati rasuul aayad kalena ilaahay waxa uu kuuri laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufin aw islaaxin bayna annaas hallo waxaa dad uu fadhiyo faqayo khayr kuma jira baa ilahay ilaa saddexdaa mid lagu faqaya mooyaane sadaqo iyo waxbixin aw ama macruuf iyo wanaag la isfarayo ama bulshada dhexdooda loo tashanayo sidaynu u hagaajinaa waxbaa xune waxbaa qalloocday waxbaa silan dad baa isaseegay sidaynu u saxnaa taas waa sax wey mar kale alla waxa ui watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan nusuustu way suurakabaysa marka bal faquna dee kolley qabaa'ilkaa faqo oo axsaabtaa faqo oo saaxiibadaa faqo oo waxyaabaha had iyo jeer shukuugta dadka ku abuura weeye lidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday adaabta ummaddu ay ku wada noolaanayso isagoo ilaalinaya haddii saddex layi laba inay gacanta isqabsadaan ay faqaan ay afka jugisa siiyaan kii saddexaadna isagoo lasoo yooraroo taaganuun laga dhaqaajiyo haddii saddex aynaynu sheekaysanayno midimiduunu qanjiriyo halkaa la istaago macnaheedu waa maxay waa lagaa maarmeeyo si ninkii ka gabayay nin laga faqay baatay marka waxaa la mida iyagoo ay saddexdii qof wada taagan yihiin oo sida dee culimadu ay qiyaasahaan uga qaataan lanwage kale ama luqad kale n lagu wada hadlo luqa aanu qofkii garanaynin oo isaga gulubaagalabaa unu xisaabsan ama in laga faqay oo kale labadii qof ku wada hadlaan way iska taagayin haddaan meesha wax ku jirin maxaa lagu maqashin waayo ama afkaagii loogu hadli waayo marka ha u sheegeen waxa ay inay israa ka wada hadlayaan cafisa weydiisteen ama fursad ha eegteen waktiga ay kala tagaan ama qof kale ha kaga tageen waxa weeye islaamku wuxuu ilaalinayaa quluubta dadka haddii quluubtu isku sin bannaan tahay dadka muslimiinta ah oo ay yihiin qalbiga qaar isaga fayow way isu soo hiloobayaanoo way iska wada soconayaanoo way isjeclaanayaan haddii laakiin qalbigu wax kusi yihiin oo simbiidho qalbiga ahi ay jirto weligood haddii la isu ururiyo isuma imanayaan way kala yaacayaan marka shucuurkiiyo dadka dareenkoodaa la ilaalinaya wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun adaabtii majaalista ayaa haddana qur-aanku ka warramaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey o idaa qiila lakum marka la ydinku idhaahdo tafasaxuu fi lmajaalis goobaha aad fadhidaan kala durkoo isu ballaadhiya fafsaxuu dee isu ballaadhiya amarka qaata yafsaxi illaahu lakum ilaahayna wuu idin ballaaday allah ayaa idin waasicin doona idinkula waasiciya waidaa qiila marka la idhaahdo inshuzuu kaca wixii la doonaba ha loo kacaye fainshuzuu kaca ama jihaadkiibaa loo kacaya ama waxaa loo kacayaa salaadii ama waxaa loo kacayaa shaqadii waa la kala hawlgelayaa diin iyo dunya mid kasta aad waa dhammaaday jarsadan wixii lagu hayay markaa fasax baa la kala qaato oo waa la isfasaxay hala kala dhaqaajiyo waidaa qiila inshuzuu fanshuzuu culimada qaarkood waxay ku fasirayaan haddii ay noqoto mas-uuliyiinta majliska goobta cidda idaaraynaysa hadday door biddo hebel oo hebel uga kac fadlan u bannee ha isadkaynin oo ha ku dhidbanine oo u bannee marka qaarkoodba qofkaynu qof xanuunsanaya noqon karaa qof waayeelabuu noqon karaa marka haddii lagu idhaahdo u bannee isagii aanu ku odhanin laakiin lagu idhaahdo u bannee inaad u bannayso wey sida mufasiriinta kutubahooda qaarkood ay ku qorayaan iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisii la fadhiyayo jaamacadiisii qaaliga ahay ayaa waxay yimid raggii beder xaadira ee mudnaa qaar ka mid a way istaageen meel labaa loo bannayn waaye meelay ka fadhiistaanna way waayeen waanay tegi kari waayeen rag odayaalo weeye oo iska dhidbalan dhalinyaraa meesha joogta nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu arkay in loo juuqi waayo nin waliba iska qaniinu iska laxa jeclaysta fadhigiisii nin waliba khayr kuu doonayaa nimankan xumayntooda ma ah xaggaa ha weegin laakiin waxaad u eegtaa nin waliba wuxuu leeyahay xadiiska ku dhawow markaynu inagu ka nidhaahno dollarka ku dhawow nin waliba wuxuu leeyahay xadiiska ku dhawow maalkiisaas u adkaysanaya nebigu dhowr buu la hadloo wuxuu ihi hebelow ka kac hebelow oo bannee odayga saasoo kale kolkaasaa nimankii munaafiqiinta ay dhex hawaarsadeen iyagoo leh saw kaa xaqiray maaha nin dhan buu meeshiisii ka kiciyey mid kalena wuu kusoo dhaweeyey kaa waxalla wuxuu la hadhay ma jiro aayaadkanaa soo degay iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii uu dhaqmay ilaahay hambalyaynayo ama la akidayo inshuzuu fanshuzuu kaca kolkalaydina kaca yarfaci illaahu rabbi waa kor yeelaya aladiina aamanuu minkum dadka idinka mid ahee mu'miniinta ah ilaahay darajaatin buu kor ugu qaadaya darajooyin waaladiina uutuu lcilm dadka aqoonta lehee idinka midana darajaatin baa ilaahay u kor yeelayaa wallahu bimaa tacmaluuna khabiir camalkaad samaynaysaan ilaahay xoogagaal buu yahay marka aadaabta majaalistu waa saaso runtii dee in meeshii khayr lagu hayo lagu lexe jeclaabo oo qofku aanu ciyaar ku dhaafin laakiin uu ilaashado oo uu ku dadaalo aada bay muhiim u tahy waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay qolo meel dikri u fadhiyay oo malaa'igtii warbixintii ay ilaahay xaggiisa ka geeyeen oo ilaahay u geeyeen dabeedna ilaahay ui bal ka warkhaati hada inaanu dhaafo malaa'igta warbixinta waxay ku dareen hebel baa iskala fadhiyay oo gadaal ka yimid markaa rabbi waxa uu ku yihi kuwaasi waxa weeye xalqadaa fadhiyey qolo oo kala fadhiistaana aanu guul daraysanayn marka aljaliisu saalix cidda wanaagsan ood la fadhiisataa cilmi adduunye iyo mid aakhiro wuxuunbaa kaaga soo kordhaya waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam beeraha jannada marka lasoo maro in la daaqo waa meesha xuska ilaahay cilmiga dikriga lagu hayo iyo cibaadada waxaa kaluu xusay oo uu faallo ka bixiyey saddex nin oo majliskiisa kusoo hagaagay mar xalqad la fadhiyay ayuu faallo ka bixiyey saddexdii midi wuxuu helay boos bannaan oo wuu iska fadhiistay midkii labaadna meel bannaan buu waayo halka u dambaysuu iska fadhiistay midkii saddexaadna halkan meeli kaagama bannaana buu wuu iska dhaqaajiyey saddexdiiba faallu ka bixiyey waxau ihi ninkii isagu booska helay ilaahay buu hoy ka doono allaa soo dhoweeyey kii halka dambe fadhiistayna ilaahay buu ka xishooday oo allana waa ka xishooday kii sii jeedsadee majliskiiyo dikriga ka dhaqaajiyeyna ilaahaybaa kasii jeedsaday waa dhib weyn marka in la iska kiciyana waa la diiday oo haddii qof uu meel yimaado oo uu fadhiisto ama salaad ha u fadhiisto ama cilmi ha u fadhiisto ama jimca ha u fadhiisto in laga kiciyo maya qofka jecel inay dadku meelaha uga kacaan ama isaguba ka kicinaya falyatabawa maqcadahu min annaar meeshu naarta ka fadhiisan lahaa diyaarsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka cumuuman laakiin sidaa dee qur-aanku ina faraya in laysu waasiciyo oo maaragtay si fiican loogu wada noolaado weeyaan marka ay ka hadlayeen goobaha masjidka oo kale mawduucan aadaabta dadka muslimiinta ay ku wada noolaanayaan markay culimadu sii balbalaarinaya ilaa kutub dhan baa laga qoraye alaadaab fi lmajaalis kutub baa laga qoray xalaqaadka cilmiga iyo dee salaada iyo cibaadada waxyaabaha la karaahayste waxaa ka mid ah ama laga wanaagsan yahay inuu qofku salaadoo kale boos kula uneegto sida had iyo jeer awrku meesha uu xerada ka barto un inuu halkaasoo qura dhidbado waxaa ka wanaagsan inuu isyar bedbedelo meelaha la fadhiisanayo ila ilaahay baa waxau ma ka waramayay maalinka qiyaamaha iyo markhaatiyada yowma idin tuxadisu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha dhulka laftiisiibaa markhaatiye markhaatiyadii ha kuu bateen ee meelo badan ku tuko waxaa kaloo ay ka waramaan masale qofku haddii uu masaajidka uun ku tukado oo uu cumaamada sii dhigto ama cilmiga ku baranayo cumaamad sii dhigto iyo rixli iyo kitaabo maxay noqonaysaa wuu dhigan karaa bay leeyihin fuqahadu waase la iska qaadi karaa isagu wuu dhigan karaa oo wuxuu diidayaa ma jiro muu milkiine waase la iska durkin karaa waa la iska qaadi karaa haddii cumaamadu ay ka lunto ama kitaabkaasi uu ka lumana ninkii qaaday baa lagu leeyahay iyana waa la xisaabtamaya fuqahadu markay kasii warramayan masaladaas waaya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waa aqoonta qofka muslimka ahy ku fadilayn ilahay wuxuu tilmaamay muminiinta inuu darajo kor ugu qaadayo si gaara waxa loo calaamadiyo o loo tilmaamay iyo aqoonyahankabaa ilahay qofka aqoonta diinta uleh waa fadliga qofka cilmiga le bay aayaddu tilmaamaysaa muminiintii baa si gaara ilaahay uga dhex saaray muminiinta o dhan darajaa loo dalacaya iyo qofka cilmiga leh isagu darajo dheeraada buu leeyahy darajada iimaankana wuu leeyahy tii cilmigana wuu leeyahay qisaa jirta ay kutubuhu soo arooriyaan oo runtiiba tilmaamay inay sugan tahay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu nin uu madax uga dhigay maka oo la odhanayay naafic ibna cabdilxaaris ayuu yihi war meeshii alwaadi la odhan jiray yaad madax uga dhigtay ibna abza ninka la idhaa baan madax uga dhigay buui oo ibna abzaha garan maayo aad barasaabka uga dhigtay muxuu ahaa buui mawlan min mawaaliina waa addoomihii aanu xoraynay mid ka mida buui oo ma cidaan kaa la xoreeye ahayn baad u weyday buuri mid iska sii xor ahaayo addoon la xoreeye aan ahayn ummadda inaad barasaab uga dhigto miyaad u weyday buuri ninkii wuu soo gaabiyey naafico waxau ihi markuu ninkan tacliiqi ka bixinayo madaxda ka dhigay qaari'un likitaab illaahi caalimun bilfaraa'idi qaadin saddex arrimood buu isku daray buuhi oo tafsiirka qur-aankana waa yaqaanaa cilmiga dhaxalkaee adag ee muhiimkaana wuu yaqaanaa garsoorkana wuu yaqaanaa buuri marintuu aamusay buui nabigiinii baan ka ma markaa waad ku hagaagsan tahay buui haddaba mar hadduu aqoon leeyahay nabigiiniina waxaan ka maqlay buui isagoo leh yarfacu allah bi haada alkitaab aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilahay kitaabkan qur-aanka ah dadna kor buu ugu qaadaa qaarna hoos buu ugu dhigaa cidda isaga ehel u noqoto ee barata ee aqoon ka kasbatana ilahay kor buu u qaadaa kuwa ka dhacana dee iyagana hoos bay galaan abtirsiimadooda iyo ehelkooda ammaan bah lahaadee idan markaa fadliga ahlucilmiga ayaa aayaddu ay tilmaamaysa iyo qofka runtii taqdiirkiisa in lagu siiyo wallahu bimaa tacmaluuna khabiir yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeya o idaa naajaytum arasuula nebi maxamed markaa la faqdaan faqadimuu horuu mariya bayna yaday najwaakum faqiina ka hor sadaqatan adduun iyo waxbixin qadima daalika khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan oo adharu idiin fiican fain lam tajiduu haddaydaan helin waxaa qadintaan faina allaha gafuurun raxiim ilaahay dembiga waa dhaafaa uu naxariistaa ee idin dhaafiyo waa laydinka cafi a ashfaqtum miyaa ka walaacdeen oo ka cabsateen an tuqadimuu inaa horu marisaan bayna yaday najwaakum intaydaan nabiga la faqin ka hor sadaqaatin inaad sadaqa qadintaan miyaa ka walaacdeen taa waa ka baqateen faid lam tafcaluu kol haddaydaan samaynin wataaba allaahu calaykum taaba allaahu calaykum ilahay idinka toobad aqbal waa la ydinka dhaafay sadaqadii kolkii hore waajibka laydinkaga dhigay layidhi nebiga u dhiiba intaydaan la faqin kol haddaa kari weydeen fa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata bixiya wa atiicu allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisana aqbala oo hoydhaha markay idin yeedhaan oo raaca wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun camalkaad samaynaysaan ilaahay xogagaal buu yahay waa adaabtii lagula noolaanayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkiibaa hadalkiibaa lagu badiyeeye cagsi mid wax muhiima u socda iyo mid markaa waxaan muhiim ahayn u socdaa kuwa dhex dhex raacaya waxaa ka mid ah su-aalaha ku badiyay munaafiqiinta oo wax macnaada aan u jeedinba dabeetana kaad hala goosta baa layi kaad ha loo qaata baa layi nabiga calayhi salaatu wasalaam dee kaad la yidhiyaaba laxa jeclaa bilaabantay oo dadkii waxay ka wabiyeen ilahayntuna ma fiicnayne in wax la dhiibo in yar kadibba waa la nasakayba xukunkaa hore kaar qaadashadii in xoogaa sadaqaa nebiga loo dhiiba sadaqada dabcan sadaqa iyo siyaaratoona nebigu ma cuna calayhi salaatu wasalaame waxa weye intuu ururiyo akownu sameeya bulshada loo qaybinaya kuwan baahana hareerihiisa jooga ayuu qaybinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka si cilmigiina loo qaato cuudna loo dhigay arrinku ahaa dabeedna waxa siyaaradii iyo booqashadii baa yaraatay halkaa waxaa ka muuqda ilahay isagunbaa addoomaha agsoona dee in cilmigii la qaadanayo uu xanibmi karo waa laga nasakhay kolka waa laga nasakhaoo waxaa nasakday aayadan dambe ilahay uhi ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat taasaa nasakday oo kolkii dambe dabeedna arrinkaasi waa la iska fududeeyey waajib maaha qofkii dee wax keenaya nebiga wuxuu dhiibaya calayhi salaatu wasalaam masaakiinta ugu dhiibaya waa sax laakiin waajibkaa laga saaray wuxuu ku faanaya cali bni abi aalib radia allahu canhu in aayad qur-aanka ka mida buu dhaanoo qur-aan ku camalfalay ilan diintood ku camalfasha waa wax ammaane marka aayaddu ay soo degtay intii aan aayadda kale kasoo dabadegin aan la nasakhin ayaan sarifay buuri geni waxaan ka dhigay toban meelood markaasaa nebiga u dhiibeen su-aal weydiiye oo ka noqdaan haddana weymoo sidii ku dhameeyey tobankiiba toban su-aaloodna waa ka faa'idaysay marka aayadda ninka keliyahe ku camalfalay baan ahay buu lahaa cali bn abi daalib radia allahu canhu alam tara miyaanad arkaynin ila aladiina kuwa tawallow xigto ka dhigtay iyo sokeeye qowman qolo qadiba allahu calayhim ilaahay u cadhooday qolo ilaahay u cadhooday bay xigto ka dhigteen kuwan loo cadhooday waa yuhuudda kuwa xigtada ka dhigtayna waa iyo waa munaafiqiinta maa hum minkum idinka idinka mid maaha munaafiqiintu walaa minhum yuhuuddana kama mid aha wayaxlifuuna cala alkadibi been bay ku dhaaran wahum yaclamuuna iyagoo garanaya acadda allaahu lahum cadaaban shadiidan cadaab kulul buu ilaahay u diyaariyey munaafiqiinta noocaas innahum saaa iyaga waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen ittakhaduu aymaanahum dhaarahoodii waxay ka dhigteen junnatan waxay ku gaashaantaan waa dhaar suti loo isticmaalaya suti gaashaanba u isticmaalaya fashaduu can sabiili illaah jidkii xaq ahaabay dadka ka oodeen tusaale xun bay noqdeen weeyi qofka muslimka hadduu tusaale xun noqdo dadkii islaamka raaci lahaa waxay odhanayaan ma islaamka kani uu qaatay ama muslimka kan ah miyaan aniguna qaadanaya ku dayanaya falahum cadaabun muhiin cadaab duleeyay munaafiqiintu leeyihin lan tugniya amwaaluhum walaa awlaaduhum dadkooda iyo dunyadoodu kama joojin doonto min allah ilaahay cadaabkiisa shay-an waxba dad iyo dunyana kama hakin doonto ulaaika kuwaas ha cafwan lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-an amwaalkuna waa xoolihii awlaaduna waa ubadkii min allahi shay-an dad iyo duunya ilaahay waxba kama joojin doonto ilaahay kuma laaluushayaan dadkooda iyo dunyadooda ay u gaaloobeen ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun naartaasay ku waarayaan la saaxiibna yihiin yowma maalin bay ku waari doonaan yabcahuhum allahu jamiican ilaahay baa soo wada saaraya wuu soo aakhira toosinayaa siday u dhan yihin fayaxlifuuna lahu way u dhaarinayaan kamaa yaxlifuuna lakum se idinka idinku dhaaranayaan ayay moodayaan inay ciddii loo dhaaranaya hortaageen ilaahay boqorka hana been bay ugu dhaaran wayaxsabuuna annahum calaa shayin waxay moodayaan inay diin haystaan alaa innahum hum lkaadibuun iyagu waa beenaalayaal istaxwada calayhim waxa ka waageertay oo ku habsaday ashaydaanu ka laydhaah istixwaadku waa isagoo xuurteeye qofka oo dhanna wuu u dirgan waayo nuuxsado iska yeeshaba fa ansaahum dikra allah ilaahay xuskiisii buu ilowsiiyey ulaaika xisbu shaydaan kuwaasi waa reero shaydaan waa shaydaanka iyo colaalkiisa alaa soo jeestoo baraarugoo ina xisba shaydaani hum lkhaasiruun shaydaanka iyo cidda la rabacee la kooxihi kuwa guuldarayste weeye waa niman munaafiqiina bay ahaayeenoo madiinay joogaan halkanna waxaa jooga nimankii yuhuudda ahaa labadaasay dadka mudababiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa haa ilaa haaulaai sidaa qur-aanku sawirkooda u bixiyey labadaa dhexdooday wareegayaan raadkoodu wuxuu ku badan yihi nebigana marbay kasii socdaan kuwaana marbay kusii socdaan dabeetana laabtaa loo garaacayaa iyaga ayay isku lifaaqayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka midabuu asxaabta la fadhiya ku yihi qof baa idiin iman doona imika rawaanka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu magacaabayba yandur bicaynay shaydaan laba indhoodoo shaydaanna wuu leeyahay markuu yimaado ha la hadlina waa la yaabay dhaxlaytalow kaa soo baxaya ugu horeeya ka ugu horeeyay ku dhacaysa ee soo mur yidhaahda nin dabeedna la garanayo reer madiinaha unbaa halkan ka soo booran ninkii indhihiisii asxaabtu aada u eegeen ilaa shaabad baa ku taalle indhihiisu waxay u eegyihiin bayna waa asraq midabkaa calanka laydha ama buluugga ah indhihii la yaqaanayba sidanay noqdeenba kolkaasuu nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi adiga iyo hebel iyo hebel goortii dhoweyta maxaa idinku kalifay ina aniga iyo asxaabta iyo ummaddana caydaan markaa wuu dhaartay inaanu wax caya samayn saaxiibadiisii kalena wuu yeedhay wallaa lala soo jilba joogsaday fara badan oo la daldalayo oo laleeya inaanaan cayn kaa odhan inaanaan cayn kaa odhan in kaloo aayaadahoo cadho alle ay ka muuqataa soo degtay oo aada arkaysaynu carabka marinay intaasaa ku soo degtay ilaahayna asraarta wuu ogyahy yaclamu sariira alla waxa qofku uu qarinayo ilaahay baa ogsoona waxba lagama qariyo isaga tabaaraka wa tacaala ujeedadoodii iyo asraartoodii iyo aragtiyahoodii iyo xidhiirkay kufaarta la leeyihin iyo intoo dhan ba ilahay wuu fashiliyey ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu baa ilaha uli kuwa khilaafaya ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulka aan raacaynin diinta nebiga loo soo dhiibay inaan diin ka dhiganayn ulaaika fi ladaliin kuwaasi waxay ku dhex jiraan kuwa duloobay kuwa liita dadka liita ayay ku dhex jiraan kol hadduu qofku ilaahay rasuulka khilaafo waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cidda ilaahay u duleeya cidina maamuusi mayso kataba allaahu rabbibaa wuxuu qoray oo horay uu daabacay la aklibana ana warusuli aniga iyo rusushaydu waanu adkaan ina allaha qawiyun casiiz ilaahaybaa awood leh oo waxba aanay ku adkaanaynin qawiyun waa kii awood badan casiizun waa kii ammaan leh marka ballanqaadkaas ilaahay iyo rusushiisa ilaahay hore u qoray ballanqaadkaasuun bay haystaa mu'miniintuna ina lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad muminiintuna way ku jiraan wlilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aayaddanna waxay kusoo degtay asxaabtii wacdaraha muujiyey maalintii beder aayaddan dheere suuradda u dambaysay laba iyo labaatanaad abu cubaydata bnu ljaraax abubakar sidiiq camaar ibnu yaasir cumar ibnu khadaab raggaasi casharadaay maalintaa dhigeen ayay ilahay tusaale usoo qaatay laa tajidu heli maysid qowman qolo yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro rumaynaya yuwaaduuna inay jeclaanayaan man xaada allaha warasuulah